عليكم إنا لله وإنا إليه راجعون intii dhimatay allaha u naxariisto inta dhaawac ahna allaha caafiyo annaga safaran jirnay laakiin waa la soconay dhibaatada ee dhagarqabayaalka ay u mareegeen shacabka masaakiinta ah ayagoo joogo suuqa xoolaha oo wado shaqooyinkoodii iyo busineskoodii iyo noloshoodii la tacaalayo inay ku suubiyeen bam ay ku suubiyeen dhagarqabayaalkii aadan uga xunnahay ilaahay ha u naxariisto samir iyo iimaan allaha ka siiyo dadkii ehelka ahaa iyo qaraabada ahaa ay ka dhinteen inta dhaawac ahna allaha caafiyo waxaan jecelnahay hadduu ilaahay yidhaaho inaan dowladda federaalka iyo hay-adaha samafalka iyo dad shacabka reer koonfur galbeedba ay u gurmadaan dadkaas dhaawaca soo gaaray la dabiibo maxaahaye dhiig hadday u baahan yihiin dhiig la siiyo daawo hadday u baahan yihiinna daawo la siiyo isbitaalkana daawo lala soo gaaro waxaan kaloo ka shaqaynaynaa hadduu ilaahay yidhaaho dadka dhaawaca ah oo dhaawacooda culisoon la qaadi karina inaan wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka aan xiriir la suubino oo la qaado oo xamar la geeyo lagu daaweeyo haddii xamar lagu daaweyn waayana meesha kaloo lagu daaweyn kara lagu daaweeyo oon la dadaalnay insha allah waxaan u sheegaynaa shacabka reer koonfur galbeed haddii aysan isku tashanin oy amnigooda ku tashanin maalin walbaba dhibaato loo geysto ay u arkaan noloshooda wax ka mid ah nasiib darro weeye nolosha ka mid maaha in cunug dhagarqabaha oo maskaxda laga soo bedelay uu maalin walbaba shacab soomaaliyeedan waxba galabsanin uu laayo haddana caadil laga noqdo oo aanan wax dareen ah aanan laga muujinin kii ogaana uusan sheegin haddii ay hooyadiisa abiis ku dhinteen kii arkaayana uusan qabanin waa nasiib darro waaye waxaa la rabaa shacabkiina intay damiirkooda ay la sheekaystaan waxa micnaho leeyihiin mare ciyaalkan xuxunka ay iska qabtaan oo ciidamada la shaqeeyaan iyo hay-adaha amniga waxaan markii la duugaayey iyo sidii loo duugaayey dad la socday baa jiro markii wixii ay dhacaan bay waxay leeyihiin midbaa inta maray iyo midbaa inta istaagnaa waa nasiib darro haddii aanan loo diyaar garoobin oon la isku tashanin oo aan cadowgaas meel looga soo wada jeesanin maalin walbaba dad shacab soomaaliyeed yaa ku dhammaanaya shacabka reer koonfur galbeed oo daruuf haysta oo waxay bi'iyeen aan jirin oo waxay halleeyeen aan jirin oo shaqadooda haystaa ku dhammaanaya marka insha allahu annagana dowlad koonfur galbeed ahaan waa dadaali doonaa waxaan rabnaa inaan qorshe amni aan suubino hadduu ilaahay yidhaaho oo lagula dagaalamayo dhagarqabayaalka meel kastay joogaan ummaddan looga xoreynaya insha allah shacabkana asagana dee allaha garansiiyo mushkiladda meesha ay ka jirta inuu ka dadaalo oo uu la shaqeeyo dowladdiisa iyo ciidamadiisa ugu dambeyntii waxaan u tacsiyinhayaa reer koonfur galbeed oo dhan gaar ahaan dadkii ehelka uu ahaa oo dadka ay ka dhinteen dadkii dhintay samir iyo iimaan allah inka siiyo naxariistii jannana allaha geeyo inta dhaawacahana allaha caafiyo ilaahay ha u boogadhayo annaga saaka markuu shilka dhacay ka hor waxaan aadnay safar aan ku aadnay degmada diinsoor aan soo daafuraynay mashaariic meeshaas laga soo gabagabeeyey furitaankooda iyo booqasho aan soo booqanaynay degmada diinsoor iyo sida ay ku nool yihiin iyo xaaladooda say tahay baan u ambabaxnay si fiican baana loogu soo dhoweeyey shacab fiican ciidan fiican yaan kala kulannay soo dhoweyn fiican runtii wixii aan u tagnayna waa soo furnay mashaariic fiicana meesha laga hirgeliyay waa koob ka ahayd eeraboorka degmada diinsoor jidka ka baxaaya eeraboorka ee magaalada gudaheeda galaayo iyo xaruntii ururka haweenka degmada diinsoor oo xarun weyn loo dhisay iyo isbartiibadii kubadda cagta ee wasaaradda sboortiska intaasaan soo daahfurnay waa wax muhiima oo bulshada reer diinsoor waxtar u ah oo loo baahnaa dhalani dhiirigelinta dhallinyarada dhiirigelinta haweenka jidadka baahidii isu socodka eeraboorka intabayay ahayd reer diinsoorna aaday ugu faraxsanaayeen qayb badanna waa ka qaateen waxaan la kulannay ururada bulshada diinsoor maamulka ciidamada odayaasha dhaqanka haweenka dhallinyarada kullisay u dhan yihiin runtii dad dowladnimo u diyaarsan oo ka shaqaynhayo sidii ay horay ugu socon lahaayeen waxa ay qabaanna sheeganayo rabana inay iskala dagaalamaan cadowgan ummadda dhibaateeyey meel kastuu joogana ugu tagaanay ahaayeen gacmahana isqabsaday oo midoobay oo horumarkooda ka wada shaqaynaya ahaayeen annagana aada baan ugu faraxnay waa kusoo dhaweynay alxamdulilah waa soo noqonnay ilaahay waana nabad keenay annagoo oo nabad qabno intiina soo dhaweysay oo guddoomiyaha baarlamaanka ugu horreeyana waa mahadsan yahay dhibaatadii dee gadaashaanada dhacdayna ilaahay mar labaad nooguma soo celiyo aada iyo aada umahadsantiin